alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih salama tasliima kasiira kitaabu ahaara ay hada kitaabu ahaara kani kitaab dahaarada kitaabkeedii weeyi dahaaradu sharci ahaan waa irtifaacu اlxadaثi wama fii macnaahu wa zawaalu اlkhabath waa xadadkii in la rafciyo xadadkuna waa wasfi jidhka ku quma oo diida salaada iyo waxyaabaha kale ee tahaarada loo shardiyo wamaa fii macnaahu iyo wixii xadadka macnihiisa leh waxaa looga jeedaa shay aan xadad rafcinahayn haddana tahaaro ah sida tajdiid ulwuduu qofku weyse isagoo weyse qaba inuu haddana weysaysto waa tahaaro haddana rafcu lxadath maaha wa zawaalu lkhabath iyo khabathku inuu zuulo khabathkana nijaastaa looga jeedaa nijaasadu inay zuusho oo ay meesha ka baxdo in markaa zawaal laga cabiro ayaa ka caamsan meelo badan sidaynu ku aragno in isaala laga cabiro isaalat lkhabath zawaalka ayaa ka caamsan waayo isaaladu waa ficilka mukalafka waxaana suuro geli karta nijaastu inay ku zuusho qofka ficilkiisa iyo inay ku zuusho wax kale oo haddii meeshii najaasadu taallay roob uu maro dee sidaasay ku nadiifoobaysaa ficil aadamina ma aha ahlulcilmigu walaalayaal waxay kutubta fiqiga iyo kutubta ay ku ururiyeen axaadiidta axkaamtaba ku furfurtaan kitaabu tahaara sababtu waxay tahay salaada shuruuddeedii waxaa ka mida tahaarada rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama tahaaradu inay tahay miftaaxu salaa ayuu sheegay miftaaxu salaati tahuur salaada furaheedi iyo miftaaxeedu waa in la tahaaro qaato qaala baabulmiyaahi baabkii biyaha iyo haadaa mabxahuhu wa mowdicuh halkan ayaa lagaga warramayaa lagu baadhayaa baabkii biyaha almiyaah hadda waa jamaco waa jamcu maa waxaanu ku dhacayaa biyaha yar iyo kuwa badan labadaba isagoo ismu jinsiyah waxaa haddana loo jamciyey liikhtilaafi anwaacih waayo noocyadiisa ayaa kala duwan biyaha badda biyaha webiyada biyaha roobka sidoo kale biyo daahira iyo kuwo nijaasa noocyadaa kala duwan darteed ayaa loo jamciyey waxaana ahlulcilmigu had iyo jeer kitaabu tahaara ugu soo horreysiiyaan baabulmiyaah waayo tahaaro qaadashada la tahaaro qaadanaya asal waxa u ah biyaha in biyo la isticmaalo can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fi lbaxri ay fii sha'ni lbaxri arrinka badda wuxuu ka yidhi ama fii xukmi lbaxri huwa isagu atahuuru waa taahir mutahira maauhu biyihiisu alxilu ay alxalaalu xalaal weeye maytatuhu baktigiisuna waa xalaal wixii ku dhintay akhrajahu larbacatu afarta ayaa soo saaray sidaynu xalayba soo maray afartii asxaabu sunanka ayaa looga jeeda wabnu abi shaybata ibnu abi shaybana wuu wariyey oo waa abu bakar ibnu abi shayba oo caalimkii weynaa ee muxadidka ahaa shuyuukhda bukhaariya muslim baanu ka mid ahaa wallafdu lahu lafdiguna wuxuu u sugnaaday ibnu abi shayba wa saxaxahu waxaa saxiixiyey oo saxiixnimo ku xukumay ibnu khusaymata watirmidiyu xadiidkani saxaabigiisu waa abi hurayra weeye abi hurayrana waa xaafidkii saxaabada oo waa saxaabiga ugu xadiidka badan saxaabada rasuulka ridwaanu ullaahi calayhim sida culimmada qaarkood ay rajaxeenna magaciisa cabdiraxmaan ibnu sakhar baa la odhan jiray addowsi waxaa rajaxay xaakim iyo ibnu cabdilbar iyo alimaamu nawowi iyobaa sidaa rajaxay rasuulkaana sala allahu calayhi wasalam u duceeyey saxaabaduna way u qireen oo cabdilaahi ibnu cumar wuxuu yihi radia allahu canhuma kunta alzamanaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa aclamanaa bixadiidi adaa rasuulka noogu laasimid badnaa xadiidkiisana noogu aqoon badnaa waayahay xadiidkan waa abi hurayra warinaayo waxa uu markaa mowduuciisu yahay oo uu tilmaamayaa tuhuuriyatu maa'i lbaxri waxaan u lahaa xadiidku sabaabulwuruud buu lahaa oo sababtuu ku soo arooray wuxuu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxaa lagu yidhi markaa badda ayaanu ku safaraa oo ninbaa rasuulka u yimi calayhi asalaatu wasalaam wa qaala yaa rasuula allahi innaa narkabu albaxra wanaxmilu macana alqaliila min almaa fain tawada'naa bihi catishnaa afanatawada'u bih wuxuu ninkaasi yidhi badda ayaanu ku safarnaa in yaroo biya ayaanu qaadannaa intaa yare aanu sidanna haddii aanu cabno waanu haraadaynaa biyaha badda ma ku weysaysanaa markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama sidan ku jawaabay watahuuru maa'uhu baddu biyaheedu waxa weeye waa daahir waana mutahir waa kuwo markaa daahir ah ay daahirun binafsih mutahirun ligayri lafdigan hadda mutahirna inuu ku guda jirana waxayna tusaaya rasuulka lama weydiin sala allahu calayhi wasalama tahaarada biyaha badda ee inay mutahir yihiin oo lagu tahaaro qaadan kara ayaa la weydiiyey marka tahuuru macnu wuxuu noqonayaa waana daahir waana mutahir maauhu biyihiisu halkaa waxaa laga qaadanayaa biyahaasi baddu inay daahir yihiin qasrinta ama koobista lagu koobay biyaha baddu inay daahir yihiinna waa qasrun hayru xaqiiqiyin yacnii macnihiisu ma aha biyaha badda oo keliya ayuunbaa daahira ee waxa weeye biyowga daahirkaa ayay ka mid yihiin biyaha baddu waa daahir tahaaradoodu ay dhammaystiran tahay waay biyaha baddu inay daahir yihiinna waa siday mareen caammatu ahlilcilmi ahlulcilmigu waa siday mareen saxaabada qaarkood baa laga wariyey qowl sidaa khilaafsan oo waxaa ka asaxday cabdilaahi bnu cumar radia allaahu canhumaa inuu yidhi inaan gagabaystaan ka jecelahay inaan ku weysaysto biyaha badda cabdilaahi bnu camar ibnulcaasna waxaa laga wariyey isna inuu waxa weeye yidhi gudi maayaanoo qofka tahaaro iyo markaa weyso toona u gudi maayaan laakiin almuhim waxaa lagu xambaarayaa labadaa saxaabi xadiidkani inaanu gaadhin ayaa lagu xambaarayaa alxillu maytatuhu macnii badda baktigeeduna waa xalaal oo alxillu waxaa looga jeedaa alxalaalu sida riwaayad kaleba ay sheegayso daaraqudni iyo kayrkii ay wariyeen maytatuhuna waxaa laga tilmaamayaa xayawaanka baxriga ah ee badda mooye meel kale aan ku noolayn yacnii meydkiisa ama baktigiisu waa xalaal weeyi sidii uu doonaba ha ku dhinto mar haddii uu yahay xayawaan baxri ah oo badda mooye meel kale aan ku noolaanin baktigiisu waa xalaal waayahay hadduu yahay xayawaan beriga iyo badda labadaba ku noolaada oo beriyun baxriyun ah maytadiisu xalaal noqon mayso waayo laba sababood baa ku kulmay sababu taxriim iyo sababu taxliil sababu taxriimka ayaa la qaalib yeelayaa maytatuhu luuqa ahaan lafdigu wuxuu ku dhaboobayaa wax kasta oo badda ku dhinta oo ku baktiya ama ha noqdo wixii ku dhex jiray markii hore ama ha noqdo wax ay liqday dad iyo wax la mid ahoo dee xayawaan kale iyo waxay ku dhacday wax ku dhacay oo markaa ay liqday oo ku dhintay laakiin muraadku waxa weeye waxaa looga jeedaa xayawaanka baxrigaa sidaa aynu sheegnay ee badda ku nool ee dabadeeta ku baktiya ayaa xalaal ah wixii iskaga dhinta ee kale looma jeedo muraadku kaa maaha isagoo waxa weeyaan masaladaasi inta ay ka faahfaahsan tahayna meelaheeda ayay inoogu iman doontaa biidni illaahi tacaala xadiidkani walaalayaal waa xadiid saxiixa weeye ahlulcilmi fara badan ayaa saxiixiyey waxaana ka mid ah ahlulcilmiga saxiixiyey ibnu khusayme iyo tirmidi oo sheekhuu inoo sheegay tirmidina waynu soo maray ibnu khusaymena waa abubakar moxamed ibnu isxaaq baa la odhan jiray imaamula'immaa lagu laqabi jiray wuxuu ahaa caalim weyn oo muxadith ah oo faqiihah oo a'immadii shaaficiyada ka mid ah bale asxaabulwujuuha ayuu ka mid ahaa waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu lbukhaari sida tirmidi qudhiisu uu ka soo raray waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan iyo bakawi taxaawi ibnulmundir khataabi ibnu mandah xaakim bayhaqi cabdulxaq iyo ahlulcilmi kale ayaa waxa weeyaan markaa saxiixiyey oo alimaamu alalbaaniyu uu ka mid yahay marka xadiidku waa xadiis saxiixa weeye waayahay masaa'ilka xadiidka laga qaadanayo inaan xusinna waxaa ka mid ah marka la weydiiyo sheekha ama ninka muftiga ah su-aal inuu ku jawaabi karo wixii la weydiiyey wax ka badan oo cilmi su-aashii ka zaa'idsan jawaabteeda ka zaa'idsan uu ku jawaabi karo taasina waxay sii fiican tahay markuu arko in waxa weeye qofkaa saa'ilkaahi uu u baahan yahay sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu arkay ninkan biyaha badda in lagu dahaaro qaadan karo ama lagu weysaysan karo iyo in kale in ishtibaah kaga jiro masaladaa uu weydiinayo wuxuu ka baqay inuu waxa weeye meydka baddana ka shakiyo waxaana suuroobi karta oo dhacda qofkaa badda ku safraya inuu u baahdo waxyaabaha badda ku jira inuu u baahdo marka arrintaana wuu ugu daray oo faa'iidadaana wuu ugu kordhiyey waaya faa'iidadaana uu ugu kordhiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa ku kalifay inuu saxaabigu weydiiye rasuulka sala allahu calayhi wasalama biyaha badda dahaaradooda waxaa laga yaabaa bay ahlulcilmigu leeyihiin biyaha badda dhadhankoodu waa dhanaan weeye urtooda marka la eegana waa qarmuun weeye oo ur bay leeyihiin markaa waxoogay wax ku jiraan markaa labadaa arrin marka laysu geeyo inuu u maleeyey baa dhici karta inaan lagu dahaaro qaadan karahayn sidaasaa dabadeeta rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu kaga shaafiyey wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal waxaa abi saciid alkhudri laga wariyey rabbi raalliha ka noqda inuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina almaaa biyuhu tahuurun waa kuwa daahira waxna dahiraaya laa yunajisuhu mana nijaaseeyo shay-un shayna ma nijaaseeyo waxa la wax biyaha nijaaseeyaana ma jiro akhrajahu halaathatu saddexda ayaa soo saaray saddexda ayaa soo saaray saddexdaasi waa ibnu maajah mooyaane saddexdii kale asxaabu sunan wa saxaxahu axmedu imaamu axmedna wuu saxiixiyey xadiidkan ina ikhwaani waa xadiis saxiixa weeye isaguna waxaana saxiixiyey jamcun min ala'ima oo uu ka mid yahay sidaa sheekhuba uu sheegay alimaamu axmed waxaa kaloo saxiixiyey yaxya bnu maciin waxaa kaloo saxiixiyey abuu muxamed ibnu xasmin alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey wagayruhum xadiidku markaa xadiis saxiixa weeye waxaan u lahaa sababulwuruud buu lahaa sababuu ku soo arooray oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxaa lagu yihi anatawada'u min bi'ri budaaca ma ka weysaysanaa ceelka budaaca budaaca in la yidhaahdo bada la godo iyo in bidaaca la yidhaahdo labaduba way bannaan yihin ceelkaa ma ka weysaysanaa baa lagu yidhi wa hiya bi'run yutraxu fiiha alxiyadu wa luxuumu alkilaabi wanatanu waxaanay ahayd ceel waxa weeye lagu tuuro calalada xaydka la mariyey iyo hilibada waxa weeye ayda iyo waxyaabaha qurunkaa ceel lagu tuuro ayay ahayd waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen ceelkaasi markaa loo baahnaa in laga cabo ama lagu dahaaro qaato saxaabadu inay waxyaabaha qurunkaa iyo baktiga iyo waxyaabaha ku guri jireen lagama malaysan kara ridwaanullaahi calayhim ha yeeshee wuxuu ku yaallay ceelku meel biyo mareena markaa waxaa lagu xambaarayaa in daadku soo qaadi jiray calalada iyo waxyaabaha la tilmaamay dabadeetana ceelka uu ku ridi jiray ama dabayshu ay ku soo qaadi jirto ay ku ridi jirtay ama labaduba ay waxa weeye ku ridi jireen laakiin inay saxaabadu sidooda ugu guri jireen lagama malaysan karo su-aashaasi markii ay soo aroortay baa rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi almaau tahuurun laa yunajisuhu shay biyuu waa daahir shayna ma nijaaseeyo waxalla wax biyaha nijaasaynayaa ma jiro waaye almaau ashaa ku jirtaa sida daahirka waa lilistiqraaq biyo oo dhami waa kuwa daahira laa yunajisuhu shay shaydaasina waa nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi fatacumu kulla shay cumuum bay faa'iidaynaysa wax alla wax nijaasaynayaa ma jiro marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ana alasla fi lmaai aahaara biyaha waxa asal u ah aahaara inay daahir yihiin baa asal u ah waxaana markaa laga deliishaday xadiidkan qaacidada caanka ah ee ahlulcilmiguna qawaacidulfiqhiya ay ku sheegaan biyuu waxay ka mid yihiin waxyaabaha asalka uu yahay daahirnimadu alaslu fii miyaahina ahaara alaslu fii miyaahina ahaara waa ka alimaamu sicdiyu manduumadiisa ah qawaacidka ku saabsan ku odhanaya dahaaradaasina waxay qusaysaa oo daahira ama dahaaradu ay asal u tahay noocyada kala duwan ee biyuhu ay ka kooban yihiin hadday tahay biyihii badda ee xadiidkii horena aynu ku soo maray kuwa webiyada iyo waxa weeye balliyada kuwa ceelasha kuwa roobka ilaahayna wuxuu yidhi wa anzalnaa min asamaa'i maa'an dahuura waxaanu ka soo dejinnay xagga sare biyo dahuur ah sidoodana daahiru ah waxna daahirinaya waaya xadiidku markaa masaladaasi ayuu deliil u yahay waxaana markaa ahlulcilmiga badidoodu biyaha ay u qaybiyaan saddex qaybood bay u qaybiyaan biyo waxa weeye daahira oo mudahira kuwa iyagu daahira waxna daahirinaya iyo kuwa daahira oo hayru mudahira iyagu waa daahir laakiin waxba daahirin maayaan iyo kuwa nijaasa biyo najaas ah sida laakiin xoogga badan ee jamaaca ahlulcilmiga ka midi ay mareen biyuhu waa laba qayboodu biyo daahira mudahirna ah iyoiyo biyo nijaasa waa labadaasu biyuhu marka ay nijaasoobaan sida aynu insha allahu tacaala arki doonno waa nijaas inta aanay nijaasoobinna waana daahir waana mudahir inta aanay nijaasoobin magicii biyanimo ee mutlaqa ahaana ay baaqiga ku yihiin waaya bal hadda cumuumkaa almaau tahuurun laa yunajisuhu shay waxa laga reebana waynu arki doonaa wa can abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaal magiciisa saxaabigaasi qiimaha badnaa horaynu u soo marray suday bnu cajlaan baa la odhan jiray albaahili kunyadiisaanu caan ku ahaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ina almaaa biyaha laa yunajisuhu ma nijaaseeyo shay-un shayna ma nijaaseeyo ilaa maa halaba ay ila aladii kii mooyaane halaba ka qaalib noqda calaa riixihi urtiisa wa acmihi aw tacmihi ama dhadhankiisa wa lownihi aw aw lownihi ama midabkiisa wixii ka qaalib noqda ee badela ayuunbaa nijaasaynaya akhrajahu waxaa soo saaray ibnu maaja wa dacafahu abuu xaatimin abuu xaatim ayaana daciifiyey abuu xaatim alraazi walilbayhaqiyi bayhaqi waxaa u sugnaaday oo alimaamu lbayhaqiyi uu wariyey almaau biyuhu daahirun kuwa daahira weeye waxna daahirinaya ilaa in tagayara inuu isbedelo mooyaane riixuhu urtiisu aw tacmuhu ama dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu binajaasatin ay bisababi najaasatin najaas darteeda isu bedelasho nijaastaasoo taxdudu fiihi ku soo dariyeysa oo ku dhacaysa xadiidkan haddii aynu ku horayno xagga takhriijkiisa waa xadiid daciifo weeye sanadkiisana waxaa ku jira rushdiin ibnu sacd nin la ydhaahdo ninkaana alimaamu axmed iyo abu zurca iyo ahlucilmi kaleba way daciifiyeen waxaa kaloo xadiidka daciifiya alimaamu shaaficiyu raxmat ullaahi calayh alimaamu nawowiyuna waxa buu yihi itafaqa almuxadisuuna calaa tadciifi muxadisiintu waxay isku waafaqeen xadiidkan daciifintiisa ayay isku waafaqeen laakiin daciifintaa xadiidka la daciifiyey waxay ku jihaysan tahay siyaadadaasi dambe ilaa maa galaba calaa riixihi wa tacmihi wa lownihi siyaadadaa dambe ayay ku jihaysan tahay sababtuna waxay tahay waxaynu soo maray intaa hore asalka xadiidka ah inay sugan tahay xadiidkaa hore abuu saciid alkhudri ayaynu ku soo aragnay waayahay ha yeeshee macnaha waxa weeye siyaadadaa dambe ee daciifka ahi ay sheegayso waxaa ku guntamay ijmaac oo ijmaac baa wuxuu ku guntabay haddii nijaase ay biyaha ku dhacdo oo saddexdaa mid ay beddesho urta iyo dhadhanka iyo midabka saddexdaa mid ka mida ay beddesho biyahaasi inay nijaas yihiin ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane ayaa ijmaaca ahlulcilmigu ku guntamay ijmaaca ahlulcilmiga soo rarayna waxaaba ka mid a alimaamu shaaficiyu raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo soo raray ibnulmundir oo wuxuu yidhi ajmaca alculamaau calaa ana almaaa alqaliila waalkaiira ida waqacat fiihi najaasatun fagayarat lahu طacman aw lownan aw riixan fahuwa najasun waxaa kaloo soo raray ibnu xibbaan iyo طaxaawi iyo bayhaqi iyo ibnu hubayra iyo qayrkood marka ijmaacu sidaasi ziyaadada daciifkii ay sheegayso ayuu ku guntamay sidaa awgeed cumuumka xadiidka qeybtaa hore ay sheegayso ee biyuhu waa daahir oo waxba ma nijaaseeyaan cumuumka noocaasee xadiidka abu saciid ee hore laga qaatay waxa waxa weeyaan markaa lagu qaydayaa ijmaacan ayaa lagu qaydayaa waxaa la odhanayaa biyuhu waxay nijaasoobayaan marka nijaasa ay ku dhacda ee waxyaabaha saddexdaa mid ka mida ay beddesho cumuumka taasaa laga soo reebayaa lagu qaydaya taana waxaa markaa u daliila ijmaaca ijmaacaasi ayaa u daliila waayahay lafdigan dambe bayhaqina isaguna ma sugna ha yeeshee waxaa laga yaabaa inuu u soo arooriye alxaafid ibnu xajar inuu markaa wowgaa hore ee fasiro ilaa maa galaba calaa riixihi wa طacmihi wa lownihi inuu markaa caddeeyo wowdaasi inay tahay bimacnaa aw oo haddii dhadhankii isbedelo way nijaasoobayaan biyihii haddii waxa weeye urtii ama midabkii isbedelana way nijaasoobayaan macnuhu ma aha in arrinta saddexdaba waxa weeye inay markaa kulmaan ay shardi tahay maaha marka riwaayadda dambaa fasiraysa haddii la yidhaahdo waaba daciif daciifna waxba tari maayana waxaa la odhanayaa waxa weeye wuxuu ishaarayaa in xadiidka riwaayaadkiisa la ysku fasiro xadiidka riwaayaadkiisa in la ysku fasiro ayuu alxaafid ibnu xajar tilmaamaya oo low halkan riwaayaadku daciif ha noqdaane laakiin waxaa jirta oo marar badan soo aroora axaadiis waxa weeye saxiixoo riwaayaad saxiixa leh oo waxa weeyaan markaa ay tahay riwaayaadkaasi in lagu fasiro muraadka iyo macnaha looga jeedo waaye xadiidkan waxyaabaha laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah biyuhu waxa weeye inay yihiin labadaasi qaybood kuwa nijaasa waa kuwa nijaastu ay ku dhacday ee dabadeetana intaa mid ka mida ay beddeshay iyo kuwa daahira mutahirna ah sidaana sidaynu tilmaannay jamaaca min ahli lcilmi ayaa maray waayah qaala wuxuu yihi wa can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhumaa waxaa laga wariyey saxaabigaasina qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana almaau biyuhu marka ay noqdaan qullatayni laba jalxadood lam yaxmil ilkhabatha najaasada ma xambaaraan ma qaadaan oo macni ma nijaasoobaan wa fii lafdi lafdi kalena waxaa ku soo arooray oo sii fasiray lam yanjas ma nijaasoobaan akhrajahu larbacatu afartii asxaabu sunankaa soo saaray wa saxaxa ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey iyo walxaakimu xaakim iyo wabnu xibbaana ibnu xibbaan ayaa iyaguna saxiixiyey ahlulcilmi kalena way saxiixiyeen oo intaa la sheegay aan ahayn waxaa ka mid ah alimaamu shaaficiyu iyo axmed iyo isxaaq iyo abu thawr iyo ibnu khusayme iyo ibnu mandah ibnu xibbaan iyo xaakim oo inoo soo sheegay ibnu maciin ibnu taymiya alimaamu nawowi mundiri ibnu lmulaqin ibnu xajar ibnu xasm iyo ahlulcilmi kaleba kadalika ashawkaaniyu mucaasiriintana axmed shaakir iyo alimaamu lalbaniyuba way saxiixiyeen marka xadiidkani sida markaa aimadaasi badan ee ay mareen ee saxiixa ah waa xadiis markaa saxiixa weeye waay waxaanu xadiidku tilmaamayaa qadru lmaai aladii yanjusu waladii laa yanjus biyaha nijaasoobaya iyo kuwa aan nijaasoobahayn qadarkooda ayuu tilmaamaya qadarkaana xadiidku waxa uu ku xadeeyey qullatayn qulatayn waa tahniyatu qula quloo la labeeyey weeye quladuna waa aljaratu alkabiiratu min alfikhaar waa jalxadda weyn ee dhoobadheriga ka samaysan waaye qulana waxaa loogu magacaabay liannahaa tuqalu ay tuxmalu waa la qaadaa marka biyuhu haddii ay gaadhaan laba qulladood ama laba jalxadood ee lam yaxmilil khabatha khabathka oo nijaasta looga jeedo ma qaadaan waaye waxaa sii caddeeyey lam yanjas lafdigaasi ayaa sii caddeeyey lam yanjas ma nijaasoobaan oo lafdiga hore ixtimaal daciifa wuxuu ixtimaali karaa lam yaxmil ilkhabatha nijaasta iskama xejin karaan oo hadday nijaasa ku dhacdo way waxa weeye beddelaysa way nijaasaynaysa inkastoo ixtimaal daciifa uu yahay haddana dee ixtimaalkaasi u iman karaa riwaayadaa dambe ama lafdigaa dambaa sii caddeeyey lam yanjas ma nijaasoobaan biyuhu mar hadday qollatayn gaadhaan waayo biyo badan ayay noqonayaan waaya qollataynkaasi waa intee qollataynkaasi qadarkoodu muxuu yahay waa intee wax markaa daliilahoo saxiixahoo xadidayaa ma soo aroorin riwaayaadka qaar lafdiga ku soo arooray ee qilaalu hajara hajara meesha la ydhaahdo jalxadaheeda ku xadaynayaana ma sugnaanin oo lafdigaasina lafdi sugan maaha sidaa awgeed baa xadaynta qollataynka ahlulcilmigu aqwaal badan ay ugu leeyihiin waxaanad moodaa inuu ugu xoog badan yahay aqwaasha wallaahu aclam qowlka odhanaya waa laba jalxadood oo waaweyn laba jalxadood oo waaweyn weeye oo ilaa waxa weeyaan markaa gaadhaya shan boqol oo rodal oo waxa weeye baqdaadi ah sida aimada shaaficiyadu waxa weeye ay tilmaamaan iyo kayrkoodba hadday laba jalxadood oo yaryar ahaan lahaayeen ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhan lahaa jalxadee keliya oo weyn buu odhan lahaa ee inuu tafniyeeyo uma baahdeen sida markaa daahirkaan ah qollataynkani saxaabada agtooda macruuf bay ka ahaayeen oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxay garanayaan oy fahmayaan ayuu kula hadlay markaa intaa qollataynkaasi iyo wixii ka badan ayaa biyo badan ah wixii ka yarina waxa weeye waa biyo yar daabidka caynkaas ah ee nasku sheegaya in loo cuskadaa fiican biyaha yar iyo biyaha badan waaye waxyaabaha kale ee waxa weeyaan maaragtay ahlulcilmiga qaar ay sheeg sheegaan ay culimmadu tilmaamayaan daliil ma laha ee ra'yi ayuunbay ku dhisan tahay lafdiga lam yanjas lam yanjas sidaa waa loo dabdin karaa oo marka laga keeno najisa yanjasu najisa yanjasu facila yafcalu waa ka taciba yatcabo oo kale waxaa kaloo loo xarakayn karaa lam yanjus ayaa loo xarakayn karaayoo markaana waa facala yafculu ka qatala yaqtulu oo kale weeye marka lam yanjus haddii la idhaahdo iyo lam yanjas haddii la idhaahdo labaduba sax weeyaan waaya xadiidkan manduuqiisu waxa uu tilmaamayaa biyaha badan ee qollatayn iyo wixii ka badan haddii nijaasa ay ku dhacdo inaanay waxba ka qaadahayn ama ha badasha ama yaanay bedelin waaya laakiin sidaynu soo maray waxa weeye manduuqa noocaasa waxaa lagu khasisayaa dee ijmaacii aynu soo maray ayaa lagu qaydayaay oo waxaa la odhanayaa haddii biyuhu intaa la sheegayaba ha gaadhaan oo haba badnaadaan in najaastaasi ay beddesho saddexdii mid ka mid ah najaas bay noqonayaan bilijmaac mafhuumkiisu wuxuu tusayaa wixii qollataynkaa ka yar haddii nijaasa ku dhacdo in waxa weeyaan maaragtay ay nijaasaynayso sidaana ahlulcilmiga bar ka mid ah qabsaday ahlulcilmiga marayna waxaa ka mid ah a'immada shaaficiyada oo waxay idhaahdaan qollataynkaa wixii ka yar nijaasi haddii ay ku dhacdo walow yaanay saddexdii midnaba bedeline nijaas ayay biyahaasi noqonayaan waxaana u daliila bay idhaahdeen xadiidkan mafhuumkiisa ayaa u daliila laakiin sida saxiixa ah ee raajixa ah biyuhu waxa weeye ama ha yaraadaan oo qollatayn ha ka yaraadaan ama ha ka badnaadaane mar haddii nijaasta ku dhacday aanay bedelin saddexdii mid ka mid ah biyahaasi waa kuwa daahira weeye xadiidkan mafhuumkan ay tilmaameenna waxaa lagaga jawaabay xadiidka laga qaadan maayo in biyuhu hadday qollataynkaa ka yaryihiin marleyba ay khabadkiiyo najaasadu bedelayso ama ay nijaasobayaan laga qaadan maayo macnaa xadiidku wuxuu noqon karaa wallaahu aclam hadday intaa ka yaryiin inay nijaasoobaan iyo inaanay nijaasoobin labaduba waa suuragal labaduba waa suuragal haddii ay nijaasoobeenna waxa tusinaya caddaynaya oo daliilu noqonaya saddexdii mid inuu waxa weeye isbedelo haddii saddexdii mid aanu isbedelinna inaanay nijaasoobin oo nijaastaa ku dhacday biyahaasi haba yaraadaane aanay saamaynin ayay daliilu tahay oo ay tusaysa waa ta kale haddii laba yidhaahdo mafhuumkaasi waxa weeye wuxuu tusayaa biyaha qullataynkaa ka yaree ka hooseeyaa inay nijaasoobayaan waxaa la odhanayaa mafhuumkaa waxa ka hor yimi oo caariday ee manduuq xadiidkii hore ee almaau tahuurun laa yunajisuhu shay manduuqiisa ayaa waxa weeye caariday oo xadiidkaasi muxuu caddaynayaa biyuhu waxa weeye inaanay nijaasoobin wixii ijmaaca lagaga reebay mooyaane soo maha marka idaa tacaarada almafhuumu waalmanduuqu qudima almanduuqu mafhuumka iyo manduuqu hadday iska hor yimaadaanna manduuqa ayaa la hormarinayaa manduuqa ayaa la hormarinayaa sidaa awgeed mafhuumka xadiidka qollataynka waxaa laga hormarinayaa manduuqa xadiidka sheegaya biyuhu inay daahir yihiin oo waxba aanay nijaasaynin wax waxa weeyaan maaragtay awsaaftii bedela mooyaane markaynu walaalayaal soo khulaasayno saddex suuro layskuma khilaafsanaa oo ijmaac baa ku sugan biyuhu haddii ay waxa weeye qollatayn gaadhaan ama ay ka badan yihiin oo nijaase ay ku dhacdo isla markaana saddexdaa mid ay bedesho inay nijaas yihiin ijmaac baa ku sugan haddii intaa ay ka yaryihiin oy nijaasi ku dhacdo saddexdaa mid ay bedeshana inay nijaas yihiin iyadana ijmaac baa ku sugan waa laba suuro hadday biyuhu qullatayn iyo wax ka badan yihiin oo nijaase ay ku dhacdo isla markaana aanay bedelin saddexdii mid ka mida inaanay nijaas ahayn oy daahir yihiin oon waxba yeelahayna ijmaac baa ku sugan saddex maaha suuro afraad baa soo hadhay biyihii qollatayn way ka yaryihiin nijaas baa ku dhacday saddexdii midnaba may bedelin biyahaas ma daahir baa mise waa nijaas masalada ahlulcilmigu ay isku khilaafsan yihiin khilaafku ku sugan yahay waa taa shaaficiye iyo wixii madhabkooda maray waxay qabaan inay nijaas yihiin mar hadday yaryi nijaasina ku dhacday waxay idhahdeen waa nijaas sida raajixa ah ee ahlulcilmi kale ay mareenna nijaas ma aha oo waxa weeye sidaa aynu usoo taxriirinay ayaa marka ay u taxriiriyeen oo xadiidkaasi manduuqiisa daliilu ah inaanay nijaas ahayn ha yeeshee xadiidkan markaa qollataynka mafhuumkiisaasi faa'iida ayuu xusayaa faa'iidadaasi waxa weeye biyuhu iyagoo yar markay nijaasi ku dhacdo waxay markaa loofilaan iyo madinno u yihiin inay nijaastaasi saamayso oo ay ama urtooda bedasho ama aragtidooda ay bedesho ama dhadhankooda ay bedesho marka iyagoo biyuhu yar haddii ay nijaasi ku dhacdo waxay u baahan yihiin dadaal iyo cinaayo iyo in waxa weeye aada laysaga hubiyo bal inay dee nijaasoobeen biyihii oo ay nijaastaasi bedeshay iyo in kale in la fiiriyo oo la yska hubiyo oo aan la sahashan ayay waxa weeye u baahan yihiin qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waxaa abi hurayre laga wariyey inuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam laa yaktasil yaanu maydhan axadukum midkiin filmaa'i daa'imi biyaha joogtada ah ee fadhiya yaanu ku maydhan wa huwa junubun walxaal huwa isagu junubun ay duu janaabatin janaabo midu saaxiiba uu yahay oo uu janaabo qabo yaanu ku maydhan biyaha fadhiya waaya akhrajahu muslimun muslim baa wariyey walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugan laa yabuulanna yaanu ku kaajin axadukum midkiin filmaa'i daa'imi biyaha fadhiya alladii kuwaasoo laa yajri aan soconahayn alladii laa yajri waxay tafsiiru tahay almaau daa'im uma dabadeetana yaktasilu fiihi uma dabadeetana yaktasilu ay huwa isagu yaktasilu uu ka maydho fiihi dhexdiisa uu ku maydho macnuhu wuxuu dhacayaa biyihii yaanu ku kaajin oo dabadeeta biyihii uu ku kaajay haddana uu u baahdo oo uu waxa weeyaan markaa ku maydho walimuslimin muslimna waxaa u sugnaaday minhu biyaha xaggooda uu markaa ka maydho oo fiihiduna waxay sheegaysaa biyaha dhexdoodii in la quuso inqimaas bay sheegaysaa biyihii la dhex quuso lagu dhex maydho minhuna biyihii xaggoodii in laga maydho tusaale ahaan weel ama gacmaa iyo wax la mida la dardarsaday sheegaysa marka qofkii yaanu biyihii ku kaajin iyadoo ay u badan tahay ma'aalku inuu noqdo xaaladdu ay ku dambayso biyuhu ku kaajay inuu haddana u baahdo oo uu ugu baahdo inuu ku dahaaro qaato oo uu ku maydho ama uu waxa weeye dee ku weysaysto ama uu hadduu doono cababa ugu baahdo waliabi daawuuda abi daawuud waxaa u sugnaaday walaa yaktasil yaanu kaga maydhan fiihi biyahaasi min aljanaabati janaabada yaanu kaga maydhan xadiidkani walaalayaal riwaayaadka iyo alfaada kala duwan ayuu ku soo arooray sharaxiisa intaynaan sii gudagelin markii rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam uma yaktasilu fiihi waxaa la weydiiyey abi hurayra kayfa yacmalu ya abaa hurayra abuu hurayraw haddaa qofku muxuu samaynaya faqaala yatanaawaluhu tanaawulaa ay yatanaawalu minhu fayaktasilu khaarija waxa weeye dee wuu maaragtay darsanayaa biyii ku dhex maydhan maayee weel buu tusaale ahaan darsanaya kolkaasuu halkaa biyaha ka baxsan ku maydhanayaa ama gacbihiisa oo uu maydhay buu dardarsanayaa dabadeetana halkaa ayuu ku maydhanayaa waay axaadiidtani markaa waxay inoo sheegaysaa laba arrin bay inoo sheegaysaa arrinka koowaad labadaa arrin waa laba arrin oo labadaba laysu diiday inay isku xidhan yihiinna ha u qaadan arrinka koowaad waxa weeye biyaha fadhiya ee aan socon ahayn ma bannaana in waxa weeye lagu kaajaa in lagu kaajaa ma bannaana nahyi baa ku soo arooray ha lafdi kalena wuxuu odhanayaa annahu nahaa an yubaala fi lmaai raaki biyaha fadhiya in lagu kaajo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu nahyey oo uu reebay nahyigaana sida saxiixa ah ee bacdu ahlilcilmina ay ku xambaareen waa litaxriim oo waxa weeye arrinkaa maaragtay ma bannaana waana sadu dariica oo waxa weeye waddadii dhibaatadu ay soo qaadi lahayd ama dhibaatadu ku iman lahayd baa la xidhaya waayo haddii biyihii fadhiyey lagu kaajo waxaa markaa dhici karta biyihii inay nijaasoobaan oo hadday dee biyo yar yihiin kaadidii markaa ay beddasho oo waxa weeyaan markaa ay nijaasoobaan markaba ama dib ay ka nijaasoobaan waxaa kaloo dhici karta in haddii waxa weeyaan maaragtay kaadidii lala beriinsado kani ku soo celceliyo ama cid kaleba ay iyaduna raaciso dabadeeta biyihii sida ay ku nijaasoobaan waxaa kaloo dhici karta in waxa weeye biyahaasi lagu kaaje xanuuno iyo amraad iyo dhibaatooyin ay ka yimaadaan waata kale ee biyihii loo baahnaa ee lagu dahaaro qaadanayo la cabayo wax lagu karsanayey in dee waxa weeye la qurmiyo oo nijaas iyo wax la mida lagula maaragtay lagu sameeyaa waa mid aan sax ahayn waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sidaa la yidhi yaan lagu kaajin ayaa nijaasaadka kalena aan loola doonanahayn nijaasaadka kale in lagu rido ama maaragtayna ma bannaano hadday noqoto saxaradii iyadaaba ka sii daran ya iyo hadday noqoto nijaasaadkii kaleba xadiidka markaa mafhuumkiisu waxa weeye biyuhu haddii aanay fadhiina ay socdaan haddii aanay fadhiin ee ay waxa weeyaan markaa socdaan iyaga dee waa lagu kaaji karaya waayo haddii aa laba kuu roon yahay dee iyagu way socdaan oo meel ku joogsan maayaane way socdaan oo biyaha socdaa qaadaya sidaasoy tahay hadday qofka u suuro gelayso inuu marka horeba kaadidiisa biyo la doonto ma aha oo waxa weeye waa mid laga fiicanya oo laga awlaysanya daahirka xadiidkuna marka la yidhi biyaha fadhiya yaan lagu kalayaan lagu kaajin ma kala saarayo biyaha yar iyo kuwa badan ma kala saarayo soo maha bacdu ahlilcilmi baa kala farqiya laakiin daahirka xadiidku kala saari maayo ama biyuu ha yaraadaan ama ha badnaadaane mar hadday fadhiyaan laguma kaaji karo waxaa laga soo reebay unbay ahlulcilmigu yidhaahdeen almaau lmustabxira biyaha aadka u badan ee biyaha badda oo kale ayaa laga soo reebay oo kuwaa dee iyaga waxa weeye nijaas ku dhacday ama maaragtay lagu sameeyey ma saamaynayso ma raadaynayso sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay ijmaac ku soo naqliyeen biyaha badda iyaga in lagu kaajaa inaanay waxba dhibaato lahayn waayo wax alle waxay yeelayso ama waxay ka guraysa ayaan jirinba waayahay sidaynu markaa tilmaannay ahlulcilmigu ay sheegeen ahlucilmiga qaarkood ay sheegeenna arrinta markaa la leeyahay biyaha fadhiya ee yaan loogu kaajin ma aha sida culimmada qaar ay u dhigeen in la leeyahay nijaas way nijaasoobayaane xikmado kale iyo cilooyin kale ayaa meesha iman kara arrinta labaad ee axaadiidtu sheegaysaa waxa weeye qofku biyahaa si fadhiya yaanu jinaabo kaga maydhan oo markuu doonayo qofku inuu jinaabo ka maydho inuu markaa biyihii fadhiyey dhex galo oo uu isku maydho ama waxa weeyaan maaragtay ma aha uu yaanu quusinbe dee intuu isdhinac taaga sidaa isugu maydho oo dabadeete biyihii uu isku maydhaya ay kuwii kale u galaan ta noocaasina sax ma aha sax ma aha haddii la yidhi yaanu biyaha fadhiyo jinaabada kaga maydhan yacnii nijaasaadkii kalena yaanu waxa weeye kaga iskaga maydhinoo biyahaasi wax nijaasa yaanu markaa waxa weeye gelin waaye ha yeeshee waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii lagaba soo qaado qofku inuu biyihii quuso oo uu isticmaalo oo uu jinaabadii ama nijaastii kale kaga maydho dee waxa weeyaan maaragtay daahir buu noqonayaa biyahaasi way daahirinayaan biyuhu hee way daahirinayaan waayahay biyuhu way daahirinayaan muxuu haddaa samaynayaa biyihii fadhiyey haddii la yidhi yaanu qofku ku dhex daahirsanin muxuu samaynaya haddaa weel ha darsado oo dabadeetna waxa weeye sidaa ha ku soo maydho sida abi hurayraba uu yidhi ama gacmihiisaba ha dardarsado oo dee halkaa ha isla taaga ka baxsan ha sidaa ha sameeyo laakiin ha iska ilaaliyo inuu waxa weeyaan maaragtay biyihii haddii allaba kuu roon yahay ku dhex maydho fadhiyey ee aan socon xikmadduna waxay tahay oo la yska ilaalinayaa biyaha loo baahan yahe dadku isticmaalayaan in biyaha markaa la waxyeeleeyo oo dadka laga qurmiyo ama waxaan fiicnayn haddii allaba kuu roon yahay loo geysto qaala wa can rajulin nin waxaa laga wariyey ninkaasoo saxiiba nabiya nabiga la saaxiibay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalam an takhtasila inay maydhato almar'atu haweenaydu inay ku maydhato bifadli rajuli ninka markaa biyaha zaa'idka ka noqday dheeraadka ka noqday yacnii biyaha ka hadhay baa loo jeedaa intuu ku maydhay dabadeetana ka baaqiga noqday aw irajulu ama ninku inuu ku maydho bifadli lmar'ati haweenayda biyaha waxa weeye dheeraadka ka noqday ay fadlulmaa ee almaau lmutabaqa bacda guslih intuu maydhay dabadeed biyaha ka hadhee ka baaqiga noqday ee uu isticmaalay walyaktarifaa ha darsadaan jamiican dhammaantood ha darsadaanoo mar ha wada darsadaan oo biyaha waxa weeye ha wadaagaan laakiin midkoodka kale hadhaagiisa iyo baaqigiisa yaanu ku maydhan akhrajahu abu daawuuda wanasaa'iyi wa isnaaduhu saxiixun ahlulcilmigaasaa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix weeye marka alxaafid ibnu xajar uu saxiixiyey xadiidka sidaa waxa weeye aragtaan ahlulcilmi kalena way saxiixiyeen oo uu ka mid yahay alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayh culimada qaarna waxay isku dayeen markaa inay xadiidka ka hadlaan sixadiisa sida bayhaqi oo kale oo wuxuu idhi ninkaa rasuulka la saaxiibay ayaa maaragtay aan la garanahayn oo macni waxa weeyaan maaragtay waa mursal laakiin waxaa lagaga jawaabayaa ninkani waa saxaabi saxaabi weeye wajahaalatu saxaabiyi laa taduru wakadalika ibhaamu saxaabiyi laa yaduru saxaabiga inaan la garanahayn ama la qariyo laydhaa nin saxaabada ka mid ah waa nin rasuulka la saaxiibay waxba yeeli mayso xadiidka waayo saxaabadu dhammaantood waa cuduul weeye inuu ninkani saxaabi ahaana way sugan tahayoo taabiciga ka warinayo oo la odhan jiray xumayd alximyari oo hiqa ahaa ayaa caddeeyey inuu saxaabi ahaa oo wuxuu odhanayaa laqiitu rajulan saxiba anabiya sala allahu calayhi wasalama kamaa saxibahu abuu hurayra walkaasuu xadiidka sheegay marka inuu saxaabi ahaa ayuu caddeeyey waayah kadalika ibnu xasmi ayaa isna yidhi nin daciifa xadiidka ku jira oo wuxuu ihi waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo daawuud ibnu cabdilaahi alawdi waana daciif buu yihi laakiin waxaa lagaga jawaabay daawuudka xadiidka ku jiraa kaa ma aha waa daawuud ibnu cabdilaah alawdi ninka ku jiraa sanadka waana hiqo weeye ha waana hiqo weeye oo daawuud ibnu cabdilaahi alawdi ma aha ninkaa daciifka a ma aha sida ibnu xasmi uu mooday calaa kulli xaal alxaafid ibnu xajar baa kaga hadlaaya fatxulbaariga oo ahlulcilmiga ka hadlayna markaa waxa weeye u jawaabayo radiyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa markaa ninka iyo haweenaydu ay ku maydhanayaan weel biyo ku jiraan oo af bannaan ay ku daahirsanayaan mar ha wada maaragta isticmaalaanoo ha wada dardarsadaan waay hase ahaatee midkood ka kale hambadiisa ama maaragtay hadhaagiisa inta uu ka tegey yaanu ku maydhanin masaladaasu xadiidku markaa sheegaya arrintaa ayuu nahiyayaa waay can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabigu kaana wuxuu ahaa yaqtasilu mid ku maydha ayuu ahaa bifadli maymuunata ziyaadada iyo dheeraadka markaa biyahay maymuuna ku maydhato dheeraadka kaa ayuu ku maydhan jiray radia allaahu canha akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray waliasxaabi sunani asxaabu sunankana waxaa u sugnaaday ikhtasala wuu maydhay bacdu aswaaji nabiyi xaasaska nebiga barhkood baa waxay ku maydheen sala allahu calayhi wasalama fii jafnatin xeedho xeedho markaa waxa weeye af bannaan ayay dardarsadeen fa jaa'a wuu yimi liyaqtasila minhaa si uu uga maydho biyihii ku soo hadhay fa qaalat lahu waxay ku tidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa junuba mid janaabo asiibtay oo markaa janaabo ka maydhayaysan aha fa qaala wuxuu idhi ina almaaa biyuhu laa yujnibu ma janaaboobaan iyagu iyagu biyuhu ma janaaboobaan wa saxaxahu tirmidiyu tirmidina wuu saxiixiyey iyo wabnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey xadiidkan markaa dambe ee asxaabu sunankuna isaguna waa xadiis saxiixa weeye waay kaa horena muslim baaba wariyey axaadiistanna waxay sheegaysaa ninku inuu ku maydhan karo waxa weeye haweenaydiisu biyaha ee hambaysay ee ka soo hadhay inuu ku maydhan karo ayaa labadan xadiidna ay tilmaamayaan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuu samayn jiray maymuunana waa ummi almu'miniin maymuuna bintulxaaris weeye alhilaaliya cabdilaahi ibnu cabbaaskaa xadiidka warinaya habaryartii ruma weeye oo hooyadii umulfadli ayay walaalo ahaayeen waay xadiidkan iyo haddaba xadiidkaa hore maxaa lagu jamcinaya ilaan xadiidkaa hore wuxuu nahiyey in fadliga lagu maydho soo maaha xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrinkaa uu sameeyeyba oo uu markaa haweenaydiisii ama xaasaskiisii biyo ka soo hadhay uu ku maydhay maxaa lagu jamcinayaa axaadiidtaa waxaa lagu jamcinayaa ahlucilmigu aqwaal bay ku leeyihiin waxaa ugu xoog badan wallaahu aclam in la idhaahdo nahyigaa hore litaxriim maaha ee waa litanziih nahyu taxriim ma aha ee waa nahyu tanziih weeye waana sida sancaani qudhiisu uu sharaxa ku rajaxayo iyo keyrkiiba waay waa litanziih oo labada lamaane midkoodba ka kale inuu ku maydho fadligiisa xaaraan kama aha laakiin waa makruuh makruuhna wuxuu noqonayaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen marka qofkuu helaayo biyo kale oo aan hamba ahayn oo dee iyagu maaragta halkaa iska yaalla markuu helayo ayay makruuh noqonaysaa biyihii la hambeeyey inuu ku maydho laakiin haddii aanu helahayn hambada mooye wax kale dee qofkaa fii xaqihi makruuh noqon mayso waayo qofkii waajib baa saaran oo inuu markaa maydhaa waajib ku ah ama weyso ayaa saaran oo inuu weysaystaa waajib ku ah waajibkaa saaranna karaahadu hor joogsan mayso haddaynu sidaan nidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu isagu sameeyey xaqiisa noqon mayso markaa karaaha noqon mayso oo la odhan maayo shay markaa makruuha ayuu rasuulku sameeyey la odhan maayo ha yeeshee rasuulku wuxuu u sameeyey isagu libayaani iljawaaz si uu u caddeeyo inaanay arrintaasi mamnuuc muxarama ahayna ay hee jaa-is u tahay ma faanta ha jaa-is inay u tahay si uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u caddeeyo arrintaa u sameeyey marka marka la ysku soo duudubo arrintaasi waa makruuh waa mid laga fiican yahay laakiin waa jaa-is oo waa mid bannaan weeye waxaa hadhay masalaa hadhay masaladaasi waxay tahay haweenaydu inay iyadu ninka hadhaagiisa ku maydhan karto wax bannaynayaa ma soo aroorin waayo axaadiidtani waxay sheegayaan ragga ayuunbay ku saabsan yihiin oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ficilkiisii ayay tilmaamayaan ee rasuulkuna nin buu ahaa marka xadiid haweenada iyada u bannaynaya inay waxa weeyaan maaragtay fadliga ninka ku maydhan kartaa ma soo aroorin kaa hore u diidaya mooyaane ha yeeshee waxaa la odhanaya ahlulcilmigu ay yidhaahdeen ninka ayaa looga qiyaas qaadanaya mar hadday ninkii u bannaanaatay haweenaydayna inay u bannaanaataa waa min baabi awlaa weeye waa min baabi alawlaa waxaa kaloo aynu sii xusaynaa lafdigaasi lafdigaasi ina almaaa laa yajnubu haddii la yidhaahdo ficilku waxa weeye mudaaricu wuxuu ka yimi maadigii hulaasiga ahaa laba siyood baa labadaba bannaan in la yidhaahdo asalkiisu wuxuu ahaa janiba yajnabu oo nuunka waa la kordhigaya waa facila yafcalu min baabi farixa ka farixa yafraxu janiba yajnabu waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo maadigiisa ayaa calaa wasni facula ahaa oo januba buu ahaa januba januba ka karuma mudaariciisuna wuxuu noqonayaa yajnubu oo nuunka waa la godaya markaa janiba yajnabu iyo januba yajnubu labadaasba sidaas ayay ugu bannaanaanayaan waxaa kaloo suuro geli karta in rubaacigii ajnaba a laga soo qaatay ajnaba rajulu ajnaba haddii ajnaba la yidhaahdo rubaacigaa laga keenayna dee mudaariciisu ijnibu buu noqonaya si kastaba ha ahaatee eh ajnaba waxaa looga jeedaa ee asaabatu janaaba janaabo ayaa asiibtay baa looga jeedaa waaye biyuhuma janaaboobana macnuhu waxa weeye haddii qof janaabo qabaa biyuhu uu isticmaalo ama mid xadad ku sifaysan uu isticmaalo biyihii nijaas noqon maayaan waxbana dee iyagu noqon maayaan qofku haba janaabaysnaadeen laakiin biyihii iyagu ma janaaboobayaan halkaa aynu u dayna caawa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online